إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maalinimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan lixda bisha saddexaad labada kun shan iyo labaatanka qodobada warka duhurnimo aad maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaal ayaa ku baxaya colaad beeleed sababtay dhimashada toban qof oo ka taagan gobolka mudug mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa xasan sheikh ugu baaqay inuu dib u eegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalk laga saaray qaybo ka mida shabeellaha dhexe waxaa bayaan laga soo saaray kulan muddo dhowr cisho ah u socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha mushunguli kaasi oo ka dhacay magaalada jamaame shirkada duulimaadyada turkiga ayaa joojisay safaradii ay ku bixin jirtay muqdisho iyo ankara kadib markii ay heshay degniino amni la xiriira maamulka la baxay somalilan ayaa xariga ka jaray manhaj lagu sheegay in lagu marin habaabinayo maxaabiista ku xiran xabsiyada gobolada waqooyi dagaalo xooggan ayaa mar kale ka qarxay gobolka amxaarada ee dalka etoobiya kaasi oo dhex maraya milatariga dalkaasi kooxda faano ciidamada dowladda federaalk ayaa kordhiyay boobka iyo dhaca ay ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo ay ku jiraan taliyayaal ciidan ayaa degmada balcad u tegay booqasho u muuqata mid niyadda loogu dhisayo ciidamada iyo maamulka kadib weerarkii ay xarakada shabaabul mujaahidiin halkaas ka geysatay فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan odayaal ayaa ku baxay colaad beeleed sababtay dhimashada toban qof oo ka taagan gobolka mudug warkaas waxaa faahfaahinaya farxaan cali cabdulaahi wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in koox odayaal dhaqameedyaha ay isku abaabuleen sidii loo joojin lahaa colaad shalay ka qaraxday deegaano ka mida gobolka mudug deegaanada tawfiiq iyo afbarwaaqo oo ka tirsan mudug ayay shalay ku dirireen laba maleeshiyo beeleed oo reer miyi ah waxaana ku dhintay ugu yaraan toban qof labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo tabinayaan warbaahinada maxalliga ah ee gobolkaas odayaasha ayaa rajo ka muujinaya xalinta colaadahan ka dhex jira dad walaalo ah oo uu dhiiggoodu xaaraan kala yahay xilli weliba lagu jiro bil ramadaan dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi u dhexeeya beelaha wadadega halkaas kaa oo ku qotama muran dhanka deegaanka iyo daaqsinka oo ay isku hayaan beelahaasi xiisaddan u dhexaysa labada maleeshiyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay deegaanadaas haddaba colaadahan ayaa ku soo laablaabtay gobolkan iyadoo tiro dhowr jeera ay ku dagaalameen beelo walaalo ah islamarkaana ay isugu geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa xasan sheikh ugu baaqay inuu dib weegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalk laga saaray qaybo ka mida shabeellaha dhexe maxamed ciise cali ayaa warkaas inoo haya shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore iyo cabdiraxmaan cabdishakuur wasiir hore ayaa soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah taasoo diiradda lagu saaray dagaalada toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka shabeellaha dhexe marka ugu horreysa waxay xubnahan war-saxaafadeedka ku muujiyeen inay kasoo horjeedaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kalena ay garab taagan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee lagu baacsanayo gobolka shabeellaha dhexe balse waxay muujiyeen in sababta fashilka ay u laabanayso dowladda federaalka dhinacyadu waxay war-saxaafadeedka ku caddeeyeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxeen dardar dhanka dagaalka ah maanta cidda weerarka ahna waxay ku sheegeen milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraalka ka soo baxay shariif xasan khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waxa ay xasan sheekh ugu baaqeen inuu dib u eegis ku sameeyo dagaalka maadaama ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegeen deegaano ku hoos jiray taliska xasan sheekh xubnaha mucaaradka ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu sameeyo waxay ugu yeedheen abaabul qaran sidoo kale waxay ugu baaqeen inuu xal ka keeno khilaafka ballaaran ee hareeyey dowladda federaalka gudaheeda siiba kan ka dhex aloosan xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada waxaa bayaan laga soo saaray kulan muddo dhowr cisho ah u socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha mushunguli kaasi oo ka dhacay magaalada jamaame cali aadan xasan ayaa inoo haya kulan wadatashi ah oo ay ku lamaaneen dooro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada jubbada hoose iyo beesha mushuungili ayaa kusoo gabagaboobay degmada jamaame halkaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta walaayada culimo waxgarad iyo odayaasha dhaqanka dowradan oo socotay muddo sideed maalin ah ayaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira xoojinta midnimada wax ka qabashada caqabadaha bulshada iyo sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta shareecada islaamka furitaanka kulankan waxaa si rasmi ah u dahafuray sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo iskuduubnida bulshada waxaa madasha laga aqriyey bayaan rasmi ah oo ay soo saareen beesha mushuungeli kaas oo xambaarsanaa qodobo dhaxalgal ah oo la xiriira arrimaha bulshada amniga iyo horumarinta deegaanka annagoo ah beesha mashuunguli waxaan halkan ka caddaynaynaa qodobadan soo socdo lambar kow beesha waxay marna gorgortan ka galaynin ku dhaqanka shareecada islaamka lambar laba beesha waxay nafi iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beesha waxay mar kale adkaynaysaa beecadii ay la gashay mujaahidiinta guud gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika lambar afar beesha waxay baakh toobadkeen ah u diraysaa dadka beesha ka dhashtay oo gaalada garab iyo gaashaan u ah in ay u toobad keenaan allaah lambar shan beesha waxay mar kale adkaynaysaa dhaqangelinta xamladii irshaadul ummah lambar lix beesha waxay ballan qaadaysaa in ay horumarinayso faafidda dacwada lambar siddeed beesha waxay si adag ugu soo horjeedaa xaraashka lagu hayo dalkeenna bad iyo beri ugu dambeyn ama lambar sagaal beesha waxay boogaadinaysaa inay u dacayso jabhadaadka kala duwan ee sukuurta kaga jira wilaayada islaamiga ah wabilaahi tawfiiq
waxaana sidoo kale hadallo muhiim ah ka jeediyey suldaan cabdiqaadir xaydar suldaanka beesha dareed oo adkeeyey muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo ilaalinta maslaxadda guud ee ummadda muslimka ah wuxuu xusay in bulshadu ay tahay in ay ka shaqayso sugidda amniga iyo garsoorka ku salaysan diinta islaamka ayadana sii gaare maktabu dacwa heer gobol iyo heer degmo aad baan ugu mahadcelinaya kan waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalbaryo odayaashu waa indhihii ummadda waxaa leenahay beesha reer mashuunguli ayakan waxaa leenahay gacnaha isqabsada deris wanaagna waa nigula ogaayey muujiya intaa kadib waxaa hadalka qaatay suldaan xuseen iyo mid ka mid ah nabadoonnada beesha mashuungeli kuwaas oo si qoto dheer u dul istaagay baahida bulshada sida ay lagama maarmaan u tahay in wax laga qabto arrimaha la xiriira cadaaladda nabadgelyada iyo horumarka guud wabavi wanawakwingira mwekaya wakujerajera mbuli aonao chuwa jihada
ummad mujaahidiin ah alihii naga dhigay dad islaama alihiina siiyey nicmat lislaam waliimaan walamni walistiqraar alihiina siiya ayaan mahadinaynaa waxa maanta meesha aad ka xambaarteen inay idinka soo dhalaalaan aan idinka rabaa haddaad meesha mashuunguli tihiin ugu dambeyn waxaa kulanka si rasmi ah u soo xiray sheekh axmed abu yunis waalida jubbada hoose isagoo oo bogaadiyey dadaalada ay wadaan odayaasha culimada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulanka wuxuu ugu baaqay in si wadajir ah looga shaqeeyo hirgelinta go-aanadii laga soo saaray kulanka si loogu miri dhaliyo ujeedadii loo qabtay wadatashiga maanta waaga aan ku jirno iyo xiliga aan ku jirno waa dareemaysaan waxaan ku jirnaa xille oo loo kala baxay muslimiin iyo gaale muslimiin iyo gaalaba loo kala baxay muslimiinta markan waxay doonayaan in maanta koonkan gudihiis ay ka taliso raayat laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuul lahi sal alay wasalam nimankaasuna waxay doonayaan inay baasha ka taliso calanka daaquudka iyo wax lamade ay ka taliso dacwada marka ayagana waa faafinayaan waxay doonayaan dhan kasta idinka soo galaan annagana waxaan doonaynaa inaan aan sii wadno marka jazaakum allahu khayran marka waan idinka doonayaan daawada faafino sagiiran iyo wakabiiran reer mushunguli qof kastabana isku ballantaan in dacwadii diinta aad faafisaan kulankan ayaa ku soo dhammaaday jawi is-afgarad ah iyadoo laisla qaatay in wadahadalladan iyo dowraadka noocan ah ay sii soco doonaan si loo adkeeyo midnimada iyo wadajirka bulshada shirkadda duulimaadyada turkiga ayaa joojisay safaradii ay ku bixin jirtay muqdisho iyo ankara kadib markii ay heshay degniino amniga la xiriira waxaa faahfaahinaya cadnaan xaaji muxsin iyadoo safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay ka digtay weeraro waaweyn oo lagu beegsado dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo ka dhaca muqdisho ayaa waxaa durbe la dareemaya qalqalka la soo dirsay shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya shirkadda duulimaadyada turkiga ee turkish ireland ayaa hakisay safaradii ay ku imaan jirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sababo ku aadan digniinaha amni ee ay sheegayaan inay dhici karaan weeraro ka dhaca gudaha garoonka diyaaradaha muddo toddobaad ah ayay gebi ahaanba hakan doonaan duulimaadyadii ay diyaaradaha shirkaddan ku imaan jireen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya go-aankan ayaana ahaa mid ay shirkaddu si deg deg ah u qaadatay oo aan horay macaamiisheeda loogu wargelin ilaa iyo hadda dowladda federaalka wax war ah kama soo saarin digniintii amni ee ka soo baxday safaaradda maraykanka ee muqdisho iyo tallaabada ay shirkadda diyaaradaha turkiga ku joojisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada caasimadda ah arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuucubayda uu shacabka soomaaliyeed u sheegay in allah idinkii ka dulqaadi doona dhibaatooyinka iyo hagardaamada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud maamulka la baxay somalilan ayaa xariga ka jaray manhaj lagu sheegay in lagu marin habaabinayo maxaabiista ku xiran xabsiyada gobollada waqooyi farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaas inoo faahfaahinaya mar kale munaasabad ka dhacday magaalada hargeysa ayaa waxaa xarigga looga jaray manhaj waxbarasho oo kooban oo loogu talagalay maxaabiista ku xiran xabsiyada maamulkaas hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa goobta ka sheegay hadallo uu ku xayeysiinayo manhajkan wuxuuna yidhi dahfurkani wuxuu astaan u yahay sida ay xukuumaddu uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha dib u habaynta xabsiyada iyo fududaynta dhaqancelinta maxaabiista waana markii ugu horraysay ee la hirgeliyo nidaam waxbarasho oo habaysan oo ka dhex jira xabsiyada somalilan ciro ayaa intaa ku daray in qofka maxbuuska ah uu helayo waxbarasho aasaasi ah lana barayo xirfado sida cunto karinta iyo sida dharka loo feereeyo dadka dhaliila manhajkan oo baraha bulshada soo dhigay aragtidooda ayaa sheegaya in waxa la soo bandhigay aanay waxbarasho ahayn waxayna ku tilmaameen marin habaabin sida la ogsoon yahay dadka xabsiyada ku xiran ma ahan waxbarasho ahaan kuwa isku heer ah waxaana la isweydiinayaa sidee loo wada siinayaa waxbarasho hoos ka bilaabanaysa oo ay ugu horrayso cunto karinta iyo daryeelidda dharka mashruucan ayaa waxaa maalgeliya hay-ado shisheeye waxaana dadka lagala dagaalamayaa dhanka fakarka sida ay sheegayaan dad xog ogaal ah dowrka ugu weynna waxaa ka cayaaraya wadaadaha la shaqeeya xukuumadda dadka ka soo baxay xabsiga hargeysa waxay kuu sheegayaan in diinta lagu caayo laguna xadgudbo xuquuqda qofka maxbuuska ah gaar ahaan qofka loo haysto inuu ku dheggan yahay diinta xaqana uu kor u dhaho abwaan cabdiwaaxid cali gama'diid oo ka mid ah dadkaas wuxuu warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay in mid ka mid ah saraakiisha xabsiga hargeysa uu aflagaadeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaantaee dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirtaan halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxabuus baa taagnaa xabsiyada ku yaala muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyadaba waxaa maalgeliya hay-ado shisheeye oo hoostaga qaramada midoobay kuwaasoo jeelasha u arka fursad ay ku maanbedeli karaan dadka diintooda la soo xiro dagaalo xooggan ayaa mar kale ka qarxay gobolka amaxaarada ee dalka etoobiya kaasoo dhex maray milatariga dalkaas iyo kooxda fano warkaas waxaa inoo haya maxamed sheekh cali saacadihii la soo dhaafay waxaa dagaalo xooggan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah ismaamulka maxaarada kaasoo dhex maray ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa kooxda fano oo ah maleeshiyaad ka soo jeeda gobolkaas islamarkaana gebi ahaanba ka biyadiidsan maamulka oo hogaamiya abiy axmed dagaaladan xoogooda ayaa ka dhacay waddada weyn ee xiriirisa magaalooyinka debra tabor iyo nefesa muwija ee ka tirsan gobolka maxarada waxaana lagu soo waramayaa in jab lixaada la gaarsiiyey ciidamada militariga dowladda itoobiya warbaahinta ka howlgasha gobolka ee soo tabinaysa wararka dagaalada halkaasi ka dhacaya ee dhex maraya ciidamada itoobiya ee kuwa kooxda fano ayaa sheegaya in ciidamada militariga itoobiya ay dagaalada ku gaareen dhimashayo dhaawac ay tobanaan askari kaga noqdeen ilaa iyo laba guuto oo ciidan ah ayaa la sheegay inay xilligan ku sugan yihiin mandiqada lagu dagaalamay ayna suurtagal tahay in mar kale uu qarxo dagaal foolka fool ah oo ay fuudda isku daraan ciidamada itoobiya iyo kuwa fano maleeshiyaadka fano ayaa sheegay in dagaaladan dhacay ay ka furteen hub iyo saanado militari oo kuwa ciidanka ah dagaalka itoobiya ayaa u muuqda mid sii fidaya islamarkaana ay adag tahay in lasoo afjaro dhinacyada dagaalamaya ayaana mid weliba waxa u heelan yahay inuu jab gaarsiiyo cadowgiisa oo uga imaanaya maleeshiyaadka hubaysan ee diidan maamulka uu hogaamiye abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya
ciidamada dowladda federaalka ayaa kordhiyey boobka iyo dhaca ay ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada beledweyne cadnaan xaaji muxsin ayaa warkan inoo haya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lasoo sheegayaa inay kusii xoogaysanayaan dhacayo boobka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaaladaas xaafadaha ku yaala galbeedka beledweyne ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhaca ka geystaan ciidanka kuwaasoo telefoonada ka qaata dadka islamarkaana jabsanaya xarumaha ganacsi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan inay hubkooda la soo baxayaan hadda wixii ka dambeeyana ay leyn doonaan ciidamada dowladda federaalka qoryahana ay ka qaadan doonaan
خاصة سوق سنة أسكري كوارنا نلما ويدنايو الله يحفظك حريصة تكوية كام ويا نلما ويدنايو هذا أنا بوندو دوا سبوندو هنا نودي سلام عليكم هذا أنا بوندو دوا جك جك جك جك بس
xaafadaha ku yaala galbeedka beledweyne ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhaca ka geystaan ciidanka warka duhurnimo dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo ay ku jiraan taliyaal ciidan ayaa degmada balcad ugu tegay booqasho u muuqatay mid niyadda loogu dhisayo ciidamada iyo maamulka kadib weerarkii ay xarakada shabaabul mujaahidiin halkaas ka geysatay cabdalle mukhtaar jaylaani ayaa warkan inoo soo jeedinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo ay ku jiraan taliyaal ciidan ayaa booqasho ku tagay magaalada balcad oo dhowaan martigelisay weerar culus oo cagmarin ah kaasoo magaalada kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxda ka socotay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa sheegay inay booqashadooda timid si ay u beeniyaan guuxa dadweynaha ee tilmaamayay in magaalada balcad ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaanna ay saacado maamulaysay mas-uuliyiintan ayaa sheegay in amniga magaalada balcad uu qeyb ka yahay amniga caasimadda ee muqdisho waxaana muuqatay inay aada u dhibsadeen wararka ay baraha bulshada ku qorayeen dadka soomaalida ah ee falanqeynayay la wareegitaankii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada balcad maxamed axmed yabo oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo warbaahinta kula hadlay balcad ayaa sheegay inaanu waxba ka jirin warka tilmaamaya in magaalada balcad ay la wareegeen dhowaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaad ogtihiin degmada balcad iyo degmada afguuye iyo xamar amnigoodu waa isku xiran yahay waa amni isku xiran oo ah kala maarmin halkan waxaan caawa u nimid barabagaankii la waday oo meelaha ka socda maalmahan inays horta waxaas waxba ka jir ficilna waa loo arki doonaa caawan hadda halkaanaan joognaa oo aad arkaydiina xilligan aan joognaa dadka isku dayaaya inay dadka afka ku maray habaabiyaan oo amniga ay wax ugu dhibaan waxba ka heli maydiine wakhti ha iskaga luminina qaasim cali nuur oo ah guddoomiyaha magaalada balcad ayaa dhankiisa sheegay inay ku faraxsan yihiin saraakiishooda booqashada ugu timid wuxuuna muujiyey in xaalad amni ay ka jirto magaalada isagoo tilmaamay inay waxyar ka hor ka yimaadeen roondo ay ku sameynayaan magaalada iyo duleedkeeda
amniga gobolka banaadir iyo ciidamada booliisya militaariyada ee eriyada amniga caasimadda iyo eriyadeeda gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir saaxiibka yabo waxay caawa u yimideen inay balcad tahay meel amniya ayaamaha waxaa jirtay wax ay dadka baraha bulshada isticmaalo ee u qorayeen hadallo aanan sax ahaynin oo ah balcas waa la qabsaday dhibaataa ka dhacday xaalada ka jirta inay been tahay waxaa ka nimid rondo dowladda federaalka ayaa aada u dhibsatay la wareegitaankii dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalada balcad taasoo dhalisay hadalheen xoogan oo dhanka ah warbaahinta ah iyadoo dadka falanqaynayay dhacdadaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka ay sheegeen in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lasoo baxday dardar hor leh maalmaha soo socdana la filan karo dhacdooyin waaweyn faahfaahintii cabdalla mukhtaar jeylaani waxa ay u dambaysay warkayaga maanta duurnimo waad ku mahadsantihiin dhegaysigiina intaas ayuu maanta inooga egyahay warka duhur